You're with SBS Radio.
waxaana wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidhay maanta waxaa stuudiyowga idaacadda s b s nagu soo booqday muxube sulaymaan iyo xaawa maxamuud iyaga oo haatanna raba inay nala wadaagaan farxaddooda iyo dareenkooda sannadda cusub ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka xaawo iyo muxube kusoo dhowaada idaacadda s b s laanta afka soomaaliga Um, wa- magacaygu waa maxubo axmed suleemaan waxaan rabaa inaan la wadaago dadka soomaaliyeed ee degan australia especially malborn um, farxadda sanadka cusub ilaahay inuu na gaarsiiyo sanadka dambe sidoo kale farxad iyo habnuyeerka marka m- maasha allah xawan siinaya haa bismillaahi raxmaan raxiim maxamed waad mahadsantahay walaale sidaad noogu soo dhaweysay laanta af soomaaliga ee xafiiska s b s waad ku mahadsan tahay marka waxaan dooneynaa inaan ma aragtaye sanadka wanaagsan iyo ma aragtaye ummadeena inaan la qeybsano yacni wanaaga iyo wax kastoo ma aragtaye aan ugu dhowaano wanaaga Een, een, waad mahadsan tihiin haddaan ku bilaabo muxubo inagoo ku jirna haddaba bilowgii sanadka Een, maxaad jeceshahay inaad si gaara oo dhambaala aad ugu dirto dadka soomaalida ee ama aada la wadaagtaba ee ku nool melbourne ama australia si guud iyo soomaali weyntoo dhab- dhanba
Um, mahadsanid mother waxaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan la wadaagayaa hambalyada iyo farxadda sanadka cusub ilaahayna inuu nagu gaarsiiya sanadka sanadkiisa kale barwaaqo iyo cimri dheer iyo cibaado wanaagsan waxaan inkastoo laga yaaba dadba weli aysan sanadka cusbaaba gaarin oo maaragta adduun weynaha uu kala duwan yahay laakiin dadka ugu horreeyay baan ka midnaan qiyaasaya marka alxamdulilah soomaalina waxaan leeyahay ha- iyo m- sanad wanaagsan Okay.
Een, haye een, een, xaawo maxamuud adigana sidoo kale maxaa dareenkaaga aad la wadaagi lahayd- la wadaagi lahayd dadka een, ku dhaqman cariga australia si guud iyo een, eh, ama si guud aan dhahno soomaaliya oo dhanba haa wallaahi waa sanad wanaagsan ee meel walban joognaa ma aragtaye inuu wanaag aan ma aragtaye ilaahay subxaan qaadir uu nagu gaarsiiyo mid walbaba ma aragtaye sanadka wanaagsan sanadka cusub shaygana markuu cusub yahay marka sharkiisa iyo kheyrkiisa uu leeyahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa wanaag inuu ma aragtaye kuwii ku wada ma aragtaye ku wada joogo ku wada maro ku wada ceesha inuu ilaahay subxaan qaadir naga dhigo meel walba ay soomaali joogtaba
Een, si wanaagsan een, muxubo haddii aan een, eegno muxuu ahaa sanadii labada kun iyo siddeed iyo tobankan soo dhaafnay Een, maxaa aad j- wax aad ka xusuusato adi si gaara ku ahaa ama aad hadda aad nala wadaagi karto dhanku doonaba ha noqdo Een, ma jira oo aad dareen kugu reebay oo ku xusanayso marka labada kun iyo siddeed iyo tobanka la sheego Um, maasha allah waa way jiraan sababtoo ah hadda markii iigu horreysay ma ahan oo aan soo booqdo een, s b s studiogeeda maalmon waa markii labaad markii hore waxay ahayd sanadkii 2018ka marka haddii aan ka hadlo anigu waxaan ahay een, hooyo soomaaliyeed oo samaysa dhaqanka soomaalida farshaxanka hidihiya dhaqanka baan sameeya marka markii hore oo aan halkan imaanayay runtii sanadkaas bilow bay ii ahayd oo wax walba bilow bay ahayd dhaqankayga iyo farshaxankayga iyo soomaalinimada iyo dadkii saan u dhex galay marka hadda dadkii een, australia malborn especially joogay iyo soomaalidiiba si fiican ayaan u dhex galay marka waxaan rajaynayaa sanadka dam cusubna oo maanta bilowdana sidii si kasii wanaagsan inaan aan uga qeyb qaadan doono iyaguna ay la qeyb qaadan doonaan hidiya dhaqankeeni soomaaliyeed iyo farshaxankii macnaha waxaad ka wadaa een, bilow bay ii ahayd labadii kun iyo siddeed iyo tobanka oo farshaxanka een, ururintiisa iyo een, falgintiisa samayntiisaan bilaabay haatanna meel fiican baan ka maraya saasuu xusuus kugu yahay sax sax saasoo xasuus igu yahay waa bilow bay ii ahayd waan bilaabay sanadkaasaan bilaabay Ah, waan gartay Een, xaawa sidoo kaleete waxaad naga soo booqatay een, eh, dhankaas iyo new south wales Sydney.
eh, sydney marka eh, maxaa bulshada sydney iyo noloshiina iyo maxaa dareen oo la wadaagi kartaa maanta soomaalida si guud ahaaneed een, eh, oo labadii kun iyo siddeed iyo tobanka aad ka xusataa wallaahi bulshada sydney waa bulsho wanaagsan oo aada u degan oo ma aragtaye ee, siday wax u qabsanayeen iyo maaragtaye siday u wada joogaan isagu maaragta isu caawina waa dad wanaagsan ee, maalboona run ahaantii si wanaagsan baan ugu imaade exa- example yacni muxubo siday maaragtaye kaljarkeenni ay u muujinay oo nagula koriyo oon ku baarbaarnay oon intaa kusoo gaarnay siday u xasuusato ha ahaato dhagaha ha ahaato maaragtaye hararka ha ahaato saabka ha ahaato maaragtaye ee, ee, dhinac walbaba yacni siday ma aragtay ay u xasuusato oo inay ay u dooni inay ummadeenni ay xasuusiso ilmaheenna ay ku baraarujiso run ahaantii waa waxaan u bogay oo ma aragtay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa inta kalena ma aragtay ummadda meel kastaa ku noolba inay ku da'daan dhaqankeenni ay caruurteenna baraan oonay waxba ka garanayno halkan ay ku dhasheen ee, ma aragtay waa wax wanaagsan bay howl wanaagsan bay qabatay ilaahay subxaan qaadirna ma aragtay ilaahay ha u kaalmeeyo insha allahu biidni haddaan haddaan kugu daro en, xaawo en, sydney iyo melbourne waa laba magaalo en, eh, waaweyn oo soomaalidu ku kala dhaqan tahay en, balse laga yaabo duruufo kala duwan yihiin ay ku kala nool yihiin en, adoo haatan nala jooga melbourne maxaa dareen ood eh, dhihi kartaa waan labada bulsho ku kala duwan yihiin inagoo australia ku wada nool ee waxaan xasuustaa sidni sida dhalinyaradan hadda ay iskugu imaadeen isu caawinayno kaljarkood iyo waxa ay halkan ay maaragtay ku joogaan ay ka arkeen ay usoo bandhigayin ee waxaan tagay habeen dhexdaas ee meel ay maaragtay dhalinyaro oo teenage ay run ahaantii ay ku soo bandhigayen waxay halkan kala kulmeen wuxuu dhaqankooda yaa run ahaantii waan ku farxay ee waxaa ka mid a cunto kariska sidii xagga maaragtay loogu barbaaran jiray sidii hadda halkan ay ka yihiin ee muxuuba iyadana si inkastoo maaragtay qu- ay qeyb weyn ka qaadatay run ahaantii waan ku faraxsanahay annaka sidaasaydi maaragtay ama dhallinyaraha ahaato ama qof dumaro hooyooo ilmo korsanayo saa usoo xilqaama malihin run ahaantii aad iyo aad baad maaragtay ree maalbon aad u fiican tihiin maasha allah tabaarak
En, muxubo en, en, haddaan dhankaaga usoo kaco eh, dhanka f- farshaxankaad haatan maasha allah en, kusoo caanbaxday oo haata haad- haatan melbourne iyo australia iyo sidoo kale soomaaliyaba en, lagaa bartay En, bilowgii maxay ku ahayd markii aad eh, bilaabaysay en, dareenkaaga iyo hadda meesha aad gaadhay oo kale markaad qiimeyso ma wax aad filaysay ba aad aad hadda yaad ku socotaa ama aad gaadhay mase waxyaaba aadan filaynin oo kale iyo ama dhan horumar ama dhan kaleete en, yaa kaa hor yimid Um, mahadsanid Um, runtii markaan bilaabayey waxay ila ahayd inaan maaragta iska tareygare iyo waxaan jacayl anigu aan jeclahay ayay ahayd markii hore balse markaan s- banaanka usoo bixiyey oo aan gurigay ka soo baxay oo aan dadkii tusiyey waxa ay sii qabatay hidadiilo weyn oo aan arkay inaa dadkeeniina u baahan yihiin soomaalida ay danaynayaan dadkii wadankan en, australiana ay si fiican ii soo dhoweeyeen oo iyaguna ay ii soo dhoweeyeen marka hadda aad iyo aad baan u rajo weynahay oo aan waq- markii hore saan moodayay rajadayda iyo hadda hadda aad baan rajo weyn u qabaa u fiicnahay oo aan rajaynaya aqalkii weynaayo laba diryaalaha maalin unaayaa inaan ka dhisi doono australia
En, si wanaagsan eh, si guud ahaneed marka eh, inagoo ku jirna sannadan en, haatan cusub eh, bilowgeedii en, maxaa iyadana aq- qorshe ah oo adiga shakhsi ahaan kuu qorshaysan oo hadda kuu yaalla oo aad en, bilow kuusii ama maadaama sanadkii galnay en, maxaase aad rajaynaysaa marka en, haddii ilaahayna gaarsiiyo wakhtigan wakhtigiisoo kale sannadan aan dhaafayno ama sii dhaafayno in sidoo kale aad nala wadaagi doonto haddii la noolaado oo horumar ah maasha allah waxaan ku idinla wadaagi doonaa haddii alle idmo oo hadda sanadkan waxaa ii qorshaysan oo aan bisha dambe february aan bilaabi doonaa shanteeda art exhibition baan soo bandhigi doonaa oo farshaxankii marka waa adigu hidaha iyo dhaqanka aan lahayn soomaaliya inaan soo bandhigo oo bandhig faneed aan soo bandhigo ka bacdina waxaan rajaynayaa show hab new yearka kale haddii alla idmo waxaaba dhici karta inaan aqalkaygi vololeyerka wadankan laga tuuro inaan laga yaabo korkiisa inaan ka tuuro Yeah.
En, waa waayo dilo wanaagsan oo wacan en, xaawo haddii adiguna en, maadaama oo en, aa- ay ii sheegtay muxubo inaad adigu laftaaduba aad wax ku kordhisay en, muxubo oo marar badan waxyaabo badan markaad ka sheekaysateen oo ay kula wadaagtay en, en, farshaxankan oo iyadu danayso inay adiga laftaaduna kuu qirayso inaad tahay qof wax badan ka og En, sideed aad u qiimeyn kartaa farshaxanka soomaalida iyo sida haatan ay en, ay u ururiyaan ama ay ugu taxan yihiin isugu taxallujiyaan u dareemaan wixii wadankii lagu haystay oo kasoo fogaadeen inuu yahay oo ciddii soo bandhigaysa iyo ciddii uruunaysana sida loo danaynayo maxaad ku maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi wax wanaagsan bay muxuba qabatay keyrkeed iyo maaragtay ku-xigeenkiiba ay dhaaftay maasha allah daba arag iyadoo gabar yaroo maaragtay caruur yaryara haysato ee run ahaantii waan ku garab taagan yahay waxaan jeclahay markay iyada ay maaragtay xoogeysato inay gobolada kala geyso annakan aan mar walbaba ku garab taagannahay maasha allah waxay naga soo dalbatay iyo maaragtay wax walbaba ee run ahaantii inaan labadeena isgarbaroodnama iyadii markay soo bandhigto haddii qof boos ay noqoto annakan inaan caawino maaragtay aan ku garab istaagno waa wax loo baahan yahay kuwa halkan joogaan iyo kuwa gobolada kala joogaanba
miyaynan ahayn in in in sidii oo kale qof ama labo ama tiro laga helo iyagoo laftoodu ee, daneeya run ahaantii waa laga heli karaa iyada markay ay maaragtay noo soo bandhigto annakana xag inaan ka aan maaragtay kasoo maaragtay aan kasoo bandhigno qeybteedii oon dhahno haddii sidaasaan yacni isu caawino oo maaragtay halkaas waxa xarunta weyneed ay tahay marka taasaan jecelnahay ku haminahayna insha allahu biidni
Eh, dareenka iyo eh, baahida en, dhaqanka loo qabo en, eh, shacabka soomaalida ee ku dhaqan australia en, markaad aad fiiriso maxaad isleedahay sidii la rabay miyaa ma gaabis baa jira maxaad ku qiimeyn lahayd run ahaantii aad baa looga gaabiyey meel kasta oo la joogo adduunweynaha kale run ahaantii aad bay nooga homarsan yihiin ay ilmahooda iyo dhaqankooda ay kusoo saareen laakiin annaka waxa weeyaan soomaali haddaan nahay ee, hadba barnaamijka meesha halkaa ka taagan baan iskala qabsanaa keeni aan ku maaragtaye aan ku dhalanno ku baarbaarna ma xasuusanno laakiin qof markuu na xasuusiyo unbaan un soo kacnaa oon dhahno allay lahena way jiri jirta waa inaan maaragtay aan samayno run ahaantii En, muxubo en, haddaan dhankaaga usoo noqdo intii yaradeed ku jirtay sanadayna soo dhaaftay maadaama tagta inaad bilowday En, dareenka aad ka aragtay bulshada markaad ololeynaysay aad wax soo bandhigaysay aad en, bandhigyada sameynaysay En, bulshada soomaalida maxaad ku tilmaami kartaa marka loo eego dhaqankooda runtii dhaqankeenna waa sidaa eh, maxaawaba sheegtay dadku waa la jecel yahay laakiin dad badan kama dhaadhacsanayn inaan halkan ku samayn karno dhaqankii dad badani markay arkeen waa horta ku farxeen dadkii waaweynaa dadkii yaryaraayo ay ugu horeysana waxyaalaha igu qosolka badnaa waxay ahayd een, saabkii haanta la gashanayay markaa sameeyo oo kale ciyaalada wadankan waxay sameeyeen qof walba madaxu gashtaa war koofiyad maahane iska dhiga waa kii haanta la saarayay haantiyo ma- Marka aan ha- dulmudayay.
haantiyo meen aragdi malaha de ma arkin ha haanta ma arkin marka xoogaa dadka in la baro oo aan dhaqankeeni maaragta aanu kala baranno aad bay u wanaagsan tahay dadka waaweynaa way jecel yihiin way rabaan laakiin dad badan kama dhaadhacsana inaan halkan ku samayn karno dad badan waxay weydiiyaan xaggaad ka keentay ma wadankii baa ka keentay marka waxaan dadka soomaaliyeed ku baraarujinayaa wadankii annagoo aan ka keenin meel walba aan joogno maskaxdeennii iyo gacanteeniiba waanu wadanaa aanu dhaqankeennii ku horumarin jirnay kuna dhisi jirnay guryaheenni waaweynaa gacantii dee soomaaligeena kamay harin maskaxdiina soomaaliga kumay harin waa gacanteennii iyo maskaxdeennii iyo geedihiina waanu u nimid awal bilin geedoon baanu ka dhaqan ka samayn jirnay marka soomaali taasaan ku baraarujinayaa inay dhaqankoodii ay maaragtaa isla wataan isla taa lafteeda waxaa jirta en, caruurta iskuulka dhigata en, da' kasta yihiinba En, iyo xataa marka qaarkood ee jaamacadaha intaba inay ji- jiraan marar badan en, meelo hidiya dhaqan oo laisugu yimaado en, in la dhaho mararka qaarkood en, iskuullada hidiya dhaqankiina keena dharkiina soo xidha in la dhaho caruurta yaryarkaa en, soomaaliya ku dhalanin ee wadanka australia ku dhashay ee danaynta ay danaynayaan en, maxaad iyaga ku qiyaasi kartaa marka dadka waaweyn laga reebo runtii waxaa m- mar badan ka badan boqolkiiba boqol waxaa ka jacayl badan dadka yaryar baa aad u danaynaya oo aad u jecel inay dhaqankan bartaan sababtoo ah waa dhaqan ileen way arkeen dad walba dhaqankiisii inuu la yimid bay arkeen maadaama qof walba dhaqankiisii la yimid ayaguna aad bay u danaynayeen inay yeeshaan dhaqan iyo wax l- ay leeyihiin oo ka imaadeen cultural backgroundkoodii marka iyagaa ka jecel waan tegay hadda ilaa shan iskuul mise lix iskuul baan aan dhaqanka geeyey oo isugu jira een, eh, wax horta dee soomaali halkan iskoolaba kuma leh laakiin waa kal- dhaqano kaloo kala duwan caruuraha soomaaliyeed way ka jacayl badan yihiin kuwa cadaanka ahaa wadankan joogay waxay leeyihiin qof walba allah ma- maanaan qaarkood guryahooda ku dhegan yahay oo way garanayaan sawirkii marka moor inuu intaan la egyahay laakiin may malayneyn oo oo wax la dhexgeli karo uu yahay oo magaciibaa maanta o dhan ku weydiinayaan caruurtu aad iyo aad bay u jecel yihiin aad haddaan soo koobno n maxaad n eh, xaawa dhaqankaas iyo arrimahaas haddaan si hal daqiiqo ku siiyo n maxaad bulshada soomaaliyeed kula talin lahayd n eh, da'yarta iyo dadkii waaweynaa intaba wallaahi waxaan kula talin lahaa ma aragtaye inay ilmaha ma aragtaye dhaqankooda iyo kaljarkooda ay u horseedaan ee sibaba ma aragtaye run ahaantii magaalada victoria barent badan baa jooga oo dhaqankii oo dhan garanayin ee annaga wadankeena gobolkeenaas aan dhahay waan ku yarnahay marka run ahaantii inay ciyaalkii la baro oo la- ma aragtaye ay ku de-daan ayaan ku baraarujinaya oo ma aragtaye ay ilmihii ay mar walba ay ay xasuusiyaanban insha allah taasaan ku ma aragtaye aan u ugu ba- ma aragtaye u baraarujinaya Een, ugu dambeynta muxubo maadaamood muddo kusoo jirtay een, hawshan eh, aad soo waday een, aragtayna dareenka eh, dadka waaweyn iyo caruurtaba een, ama dhallinyaradaba eh, dhanka farshaxanka iyo baahida Een, maxaad iyagana aad u tabin lahayd een, dulduleelada iyo waxa adoo dareemaya maxaad dhihi lahayd oo baraarujina
runtii waxaan dhihi lahaa een, inaan mar soomaalideenna haddaan nahay inaan ka faa'iidaysano wadanka kan dhaqankiisa iyo kaljaraalkiisa waxaan ka hadlayaa aan ka- aan- aan ka wadaa dhaqanka sida awburjinka dadka wadanka degan iyo kaljar kasta oo degan wuxuu leeyahay dhaqan lagu qiimeeyo marka aad iyo aad waxaan leeyahay dadkeena soomaaliyeed dhaqankoodii inay soo nooleeyaan haddana jaanis bay u haystaan run ahaantii waa opportunity weyn oo wixii laga sameynayay oo dhan waanu haysanaa marka waxa ka faa'iidaystaan baan leeyahay aad ayaad u mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen muxuba sulaymaan muxuba qayma iyo xaawa maxamuud maxamed oo nagu soo booqday stuudiyoga s b s laanta afka soomaaliga ee melbourne aad baad mahadsantihiin mahadsanid waad mahadsan tahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.